magaalada isielo ee dalka kenya waxaa xalay ku geeriyooday allaha u naxariistee axmed maxamed taajir oo ah saxafi rugcadda ah oo si weyn looga yaqaano geeska afrika marxuunka ayaa dhowaanahan xanuunsana waxaana maanta lagu aasay isla magaalada isielo ee dalka kenya haddaba taariikhdii marxuunkan ayaan ka waraystay cabdiraxmaan yebarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda maxamed cabdulaahi madaxii hore ee laanta af soomaaliga ee b b c da caashe ibraahim aadan caashicuud oo v o da ka tirsan iyo yuusuf xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka kenya oo laga soo doorto xaafadda kamakuuji waxaana hadalka ugu horeyn ku bilaabaya yuusuf xasan oo isagu ka sheekeynaya taariikhdii iyo aqoontii u lahaa marxuunka geeriyooday ee axmed taajir wuxuu ahaa nin caan ah oo la yaqaano idaacadaha dalka kenya markaasi barnaamij aada loo jecel yahay ka samayn jiray markii dambena haddee shaqaala baan ka noqday oo idaacadan ka wada shaqayn jirnay barnaamij la yidhaahda teen time oo dhalinyarada loogu talagalay buu markaa samayn jiray warkana wuu akrin jiray barnaamijkaasi teen time wuxuu ciyaari jiray miisiga reer galbeedka oon la aqoonin berigaas marka dhalinyaro fara badan baa aada u dhegaysan jirtay ka baxsan xuduudda dalka kenya soomaaliya iyo etoobiya ayaa waraaqaha looga soo qori jiray berigaa telefoon ma jirin oo fariimaha ay soo gaari jireen wuxuuna haddaan eego dib u eego maanta wuxuu ahaa nin casri ah oo waktigiisa ka horreeyay waxyaalo badan oo dhaqanka soomaalida markaa jiray ay aada iyo aad dadku ay u diidanaayeen bu isagu misigaasi la tumanaya iyo ciyaarta markuu misiga ciyaaro laabta wada lula intuu yidhaahdo ayaa dadku ay wada istaagi jireen misiga uu garaaci jirayna ma ahayn misig markaasi dadka da-da weyn ay aqoonu lahaayeen amase ay raalli ka ahaayeen in la ciyaaro marka fikraddana anigu markii dambe markaan ka tegay dalkan kenya b b c daan u wareegay b b c da markii uu iman jiray amase uu la soo hadli jiray baan si fiican isu baranay markii hore gaap weyn baa naga dhexeeyey xagga fikradda anigu aad baan uga yaraa isaguna nin wax badan la socda u ahaa haddii la eego waxa adduunka ka socda wuxuu ku sheegi jiray waxa ka socda adduunka b b c da u dhegeysan jiray idaacado kale u dhegeysan jiray wuxuu ku warramayaa siya kaga warramayaa siyaasadda maraykanka siyaasadda ingiriiska iyo guud ahaanba waxa afrika ka socda aniguna markaasi fikradayda iyo aqoontayda ma dhaafsisaneen dalkan kenya runtii wa waa tahay yuusuf waxaa sidoo kale la sheegaa marxuunku kasakow wariyanimada xitaa inuu dhanka fankana uu ku jiro uu heesaa ahaa arrintaasi maxaad kala socotaa oad nooga sheegi kartaa fanaan buu ahaa jecel misiga iyo hal abuuridda nin bulshaa uu ahaayo meesha uu fadhiisto loo yimaado lagu dhegaysto oo sheeko badan oo kaftan badan reer magaal buu ahaa reer dadka saaxiibadii soomaaliya oo dhan baa la fadhiisan jirtay ma lahayn nin kusoo dhex koray qabiil amase qoys marka dhan kastaba haddaad u eegto dhan bulsha haddaad u eegto dhan misig fanaan fanaan buu ahaa dhanka siyaasadda haddaad u eegto nin xaggaas oo dhan ka bisil buu ahaa markii dambena oon soo noqday oon waddanka ku soo noqday waxaan ugu yimid dalkan kenya asagoo werinimadiisa sii wato berihii dambena barnaamijyadan t v-ga samaynayay nin da-diisa oho hawlahaasoo kale isku mashquulinaya oo la socda technologyga ugu dambeeya qalabka ugu dambeeya warfaafinta markaan doorashada u taagnaa wuxuu igu yidhi ma ku jirtaa social mediaga ma facebook ma leedahay waaban yaabayba waxaan idhi adigu qarnigii facebooka ka maba maba tihide maxaa war haddaanad facebooka ku jirin buu yidhi waxba ma tihid marka waa inaad soo gashaayo dhalinyarada la socotaa buu igu yidhi marka waan ka fikirayo maalintii dambaan idhi tolo wax facebooka markaaba waxaaba liigu yidhi saxaafadda oo dhan baaba ku jirta facebooka oo habeenkii lagamaba seexdaba waa tahay marka la eego wariyaasha afka soomaaliga ku hadla ee khaasatan soomaalida kenya ka soo jeeda waxaad moodaa marxuunka axmed taajir inuu ka duwanaa oo erey bixintiisa iyo lahjadda iyo weliba soomaaliya uu ku hadlayay ay ahaayeen wax ay dhegeystayaasha faraha badan ee soomaaliya ay aada u jeclaysan jireen oo la yaab lahaa adiguna kolley wariyaashii ka soo jeeday soomaalida kenyaad ku jirta maxay kula tahay in uu axmed adiga iyo wariyaasha kale soomaalida kenyaba uu uga duwanaa markay noqoto lahajad ahaan iyo weliba soomaaligu ku hadlayo marka ugu horeysa axmed taajir wuxuu ahaa weriye dhab ah oo u dhashay haddii aan idaacad amase weriyanimo aanay jirin isagu wuu samayn lahaa wuu abuuri lahaa anigu weriyanimadu si khalada ayaan ku galay kuma tala jirin inaan weriye noqdo markii dugsiga sare laiga eriyey baan weriye noqday lakin asagu weriyanimada uu dhashay wax uu jeclaa buu ahaa lahjada uu ku hadlayana lahjad khaas ahoo oo east africa lahjada lagaga hadlaya soomaaliya dadkan aad sijiy sijiyiga tidhaahdaan ayuu ka mid ahaa waxaa ka mid ah mararka qaarkood dadka af soomaaliga yaqaaneen reer soomaaliya inay majaajilaba u ahayd inay isagu dhegaystaan markuu warka sheegayo waxaa laga sheegay mar isagoo ka warramaya geel lagu qabtay waqooyiga bari ee dalkan kenya askarka kenya ay qabteen ayuu mar ka warramayo marka wuxuu yidhi geel rag iyo dumarba leh ayaa lagu qabtay gobolkaas oo ay askartu gacanta ku hayaan waxaa kaleetoo la sheegay mar in anigu ma soo gaarina markii madaxweyne jomo kenyatta berihi waa cadcadaa mar uu ka warramayo la yidhi madaxweynaha madaxweyne kale uu soo dhaweeyey markuu meesha ka hadlayana wuxuu madaxweynaha seen buu seen cad buu wadan jiray marka wuxuu yidhi ninkii madaxweyne madaxweyne jomo kenyatta farxad wuxuu ka qabay futadiisii caddeed buu sare u taagay ereyadaasay dadku ka hayaan ahayd hal abuurid asagu ay ka ahayd maadaama af soomaaliga uu yaqaano ay ahayd afrika sijuyi af soomaaliga halkan lagaga hadlo isku inaba iskuma dhibaynin inuu sida uu isagu u arko inuu ugu isticmaalo af soomaaliga waa tahay khadka dhinaca kale waxaa iminka ku jira oo nagu soo biray isaguna maxamed cabdilaahi madaxii hore laanta idaacadda b b c da maxamed soo dhowow waxaa hadlayey yuusuf xasan oo isaguna nairobi jooga waxaanan dabcan ka sheekeynaynay taariikhdii marxuumkii dhinta allah u naxariistay waxaana stuudiyaha igu weheliyaa cabdiraxmaan yabarow caashucuud waana ku salaamayaan adiguna bal maxamed inkastoo aan sii wadnay bal taariikhdan ka xusaynay marxuumka allah u naxariistee maxaad ku dari lahayd ood si gaara adigu uga xasuusataa wariyihii soomaaliyeed ee axmed taajir oo xalay geeriyooday adiga cashacuud iyo yabarow horta waan wada salaamayaa iyo marooyinka iyo akhyaarta halkaa jooga haddana aaskii ka imid magaalada sielo waxaan joogaa magaalada nanyuki aasku si fiican buu dhacay hadda ay weydiisay taariikhdii axmed axmed waxaan umalaynayaa waxaan lix iyo afartan sanood waan isliqinay waxaan umalaynaya yabarowna wuu yaqaanaa rag kale oo halkan joogana way wada garanayaan stuudiyada kula jiraa nin wuxuu ahaa akhyaara oday ah oo aad iyo aad u dadaala inuu waxbana durin ama dadka uu dhibaato u geysanin cagtiisa iyo afkiisuba way gaabnaayeen sida loo yaqaano shaqadiisa unbuu ku ekaa anigu lix iyo lixdankiiba waxaan isku baranay idaacadda kenya oo la oran jiray voice of kenya halkaasoo barnaamijya aad iyo aada loo jecel yahay uu ka soo jeedin jiray idaacadda waa kenya markii gobonnimadu ay heshay laba sannadood kabacdi ama sanad buu shaqada bilaabay oo nairobi buu deganaan jiray wuxuu ku dhashay magaalada sielow laakiin inta badan wuxuu ka shaqayn jiray magaalada nairobi nin akhyaara maanta waa lay waraysay hadalladan ka xusuustahay axmed markaan anigu isweydiiyey waxa weeyaan weligay axmed oo qof xamanaya maan maqlin laakiin wuxuu ahaa qof hadalkiisa markuu qof qalada samayn u arko kalama gaban jirin hadalka si toos ugu sheegi jira waryaha waa khaldan tahay dadka shaqaalaha ay wada shaqeeyaanna nin odayay u arkeeyeen oo dhedhexaada oo ninkii khaldanna qabanaya asagoo ku xadgudbaynin marka nin aada u khiyaara buu ahaa allah ha u naxariisto dadkii uu ka dhintayna reerkiisii iyo walaalihii iyo dadkii oo dhan ba waxaan leeyahay samar iyo iimaan giddigoodba anigu hadda ka imid aaskii baan ka nimid aaskiina aada buu weynaa magaalada seelow jimcihii markii la tukaday ayaa isla markiiba la aasay oo dad fara badan ay isku yimaadeen suxufiyiin fara badan baa timid oo meelo bafoorgooniya kala timid halka waxaa iga joogaa maxamed cadow oo wada soconay baskash dug soo dhacay kahaya samaane nin kale oo la yidhaahaa axmed nuur oo royta ka socda iyo akhyaar fara badan oo meelo fara badan kaga timid inkastoo si degdega ha waa tahay cabdilaahi waxaan yuusufna weydiiyey in axmed taajir allah u naxariiste wariyaashii soomaalida ee soomaalida kenya uu ka duwanaayo dhinaca lahjadda iyo eray bixintu isticmaalayay ay dabcan ahayd mid ay soomaalidu aad ugu xasuustaan oo sida ka dhawaajiyey malaha soomaalida dhulka soomaaliya deganba hadalladiisa ay komiigba u haysan jireen oo erayadaas u isticmaalayo maxaad adigu arrintaasi ku macnayn lahayd maxaa maxaad oran lahayd wuu uga duwanaa wariyaasha kale isagu wuxuu ku hadli jiray dad ka duwan waa runtaa wariyaasha kale cajiibku waxa weeyaan dadku waxay moodi jireen inuu kenyada soomaalidu ay degenayn uu ku dhashay uu ku soo koray asagoo nin weyna buu yimid asagoo nin weyna yuu ka yimid magaalada sielow oo markaa soomaalidu ay degan tahay markaa laxajadii magaalada sielow ayuu asagu watay midda kale ee lagu xusuusto wuxuu ahaa nin hadalka jejeeda axmed taajir saas beri hore oran jiray barnaamij buu lahaan jiray ka baxa laanta af soomaaliga ee kenya waxaa la odhan jiray team time and target t t t saddex t team time yacni dhalinyaro iyo taajir oo qaabilay oo aada iyo aada loo jeclaa aakhirkii lixdameeyadii iyo bilowgii toddobaad taladii wuxuu oran jiray team time and taajir marka kenyaanka iyo tanzaniyaanka waa lawada jeclaan jiray nin aada loo jeclaa oo khiyaar u ahaa waa tahay ugu dambeyntii ugu dambeyntii adigu waxaad joogtaa marxuunka meeshii lagu aas bal waxaad nooga sheekaysaa wakhtigan ugu dambeeyey intaanu marxuun ku dhiman waxaa la ii sheegay inuu xanuunsanaa maxaad kala socotay xanuunkii hayay intaanu dhiman ka hor axmed taajir axmed taajir aada buu xanuunsaday adigu xanuun baa hayay fara badan adigu dhowr sannadood hadda ilamaa afar sannadood bilihii ugu dambeeyeyna aada iyo aada buu soo liitay socodkana waa dhibayay aada buu dhibay guriga unbuu isaga dhex jiray inta badan waxaan odhan karaa labadii sannadood dhaaftay guriga unbuu joogay dhakhtarka uu soo booqdo un mooyaane markii dambe cayladiisii waxay tashatay meeshuu ku dhashay in qorax iyo waxaa loo geeyo oo la arko haragga xaggiisa oo xogaa dhibaato iyo socodkii inuu xoog ku helo halkaa run ahaantii waxaa la keenay magaalada sielow jimcahan jimcihiisa saddexaad yacni laba asbuuc buu halkan joogay annagu dad muslaan nahay sidaan aaminsannahay qabrigiisii baa halkaa ka qodnaa waana meeshii cayladii oo dhan ay wada deganayd magaalada sielow guryahooda ay ku lahaayeen muslimiintii iyo imaamyadii iyo dadkii oo dhan baa wada garanaya marka halkaasaa lagu aasay sidaan kuu sheegayna dad aada u fara badan ayaa aaska kasoo qayb galay meel lagu aaso ka wanaagsan hadda garan maayo aad baad umahadsantahay maxamed cabdilaahi yuusuf xasanna khadku ku jiraa labadiinuba aad baad umahadsan tihiin marxuunkana ilaahay u naxariista dhammaan ehelku ka tegay iyo dhammaan saaxiibadu ka tegayna saxaafadda saban iyo iimaan allaha ka siiyo aamiin aamiin aamiin waana mahadsan tahay waa tahay sidoo kale stuudiyaha waxa ila fadhiya oo haatan aan doonaya iyaguna inaan bal ka weydiiya aqoontii iyo shakhsiyaddii intay ka xasuustaan allah u naxariistay axmed taajir madaxa laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan iyobarow iyo caasho ibraahin oo ka tirsan iyaduna laantan af soomaaliga haddaan caasho kuga hormaro axmed taajir anigoo qudhayda shakhsiyaantayda waan la soo shaqeeyey oo london baanba shakhsi ahaan ku arkay adiguna nairobi baad isla joogteen intaan xasuusta maxaad ka xasuusataa taariikhdii iyo aqoontii gaar ahaaneed eed axmed allah u naxariistay taajir aad ulahayd waad mahadsantahay cabdicasiis marka ugu horeysa inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun allahu naxariista ayaan leeyahay axmed maxamed axmed taajir axmed taajir waxaan markii ugu horreysay aan arkay waxay ahayd sanadkii labada kun xilligaas aan shaqo u tegay magaalada nairobi dalka kenya b b c dana aan markaasi qayb ahaan aan la shaqeyn jiray oo gaar ahaan weliba barnaamijka baafinta aan b b c da xilligaas aan la sameyn jiray markii dambena barnaamijyo kale oo barnaamijkii salaamaha uu ka mid yahay halkaas axmed aan kula qabtay haddii aan soo koobo aqoonta aan u lahaa axmed iyo inta aan aqaynay waxyaabihii aan ku arkay amaba aan ka bartay ama aan shaksiyadiis hadda ku cabiri kara waxay ahayd wuxuu ahaa nin furfuran nin kaftan yaqaan ah nin dadla dhaqan leh haddaad wada socotaan maanta oo dhan sheekooyin fania oo kaa qosliya kuu sheegaya wuxuu ahaa nin xigmad badan oo wax badan u soo joogay oo wax badan oo aadan garanayn kuu sheegi karo maanta o dhan kaa qoslinaya garashadiisu way sarreysay wuxuu ahaa xitaa nin waalid jecel oo mar walba wuxuu aada uga sheekeyn jiray oo aada u hadalhayn jiray hooyadiis oo magaaladaas hadda uu ku dhintay allah u naxariistay ee siyelo joogtay oo uu dhihi jiray toddobaadkan waa inan hooyo aadaa sidoo kale waxyaabahan ku aqiina waxaa ka mid ahayd markii ugu horreysay magaalada nairobi aan tegey waxaan ka mid ahaa soomaalida ku dhegeysan jirtay dalkii soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa aada iiga dhaadhacsaneyd inuu yahay nin af soomaaliga aada ugu liito af soomaaligiisa uu aada u hooseeyo laakiin markii axmed maxamed aan bartay sanadkii labada kun fikradihii anigu aan qabay dad kaloo fara badanna ay qabeen kulley aniga markaasi waxay noqdeen kuwa aan jirin wuxuu ahaa nin aad af soomaaliga u yaqaano oo weliba suugaanyahana oo weliba af soomaali aniga iyo adiga iyo cabdicasiis oo aanaan gaarin ku hadli jiray waxaan u haysan jiray marka hadalkan uu jiijiido inay ahayd baan ogaaday markaan halkaas tegay style isaga u lahaa ama qaab isaga u gaar oo ku hadla laakiin aanay ka ahayn af soomaaligiisa oo liita marka haddaan soo koobo axmed maxamed allah u naxariisto wuxuu ahaa nin aada u furfuran oo dadla dhaqan leh oo tahay cabdiraxmaan adiguna maxaad ka xasuusataa marxuumka dhintay allah u naxariiste axmed taajir inaa lilah wa inaa ilah raajicuun waxay ahayd tacsidaasi saaka markaan xafiiska soo galnay naloo sheegay waxyaabihii runtii itaabtay waata soomaalidu tiraahdo geeri waxay ku wanaagsan tahay geljira iyo nimaadan aqoon waxa uu macnaheedu u dhacayaa haddii qofka aadan aqoonin dee qof dhintay unbuu kuu yahay laakiin markaa aad qofka taqaano runtii way ku taabanaysaa axmed waxaan aniga isbaranay bartamihii sagaashameeyadii anoo weli aan markaa aan ku soo noqonin b b c da laakiin u n d b da uga shaqeyn jiray magaalada nairobi waxaana inta badan isku imaatinkeena iyo ka wakiilaha rag kale oo iyaguna ay isla shaqeyn jireen oo mar walba isku kaaga keeni jireen anna aan hore iskula shaqeyn oo aan saaxiib ahayn markii dambe ay noqotay muddo imika toban sano meelaha laga joogo in markino aan b b c da kusoo noqdana isku xafiis baan noqonay sidaa ay markino ay yuusuf xasan iyo ay maxamed cabdulaahiba ay u sharxeen iyagaa runtii hadalka dhameeyey nin wuxuu ahaa aada u afgaaban oo markaad weriye ahaan adeegto qofka weriyaha waxaa inta badan dadku ay u haystaan nin tharthaara oo hadal badan oo dadka ku buuqa laakiin axmed wuxuu ahaa ninka dadka hadalka ka suga marka uu hadalka uu yidhahdana hadalkiisa runtii ahaa mid xikmad leh oo aad taaban karto wuxuu ahaa ninaan dadka maarkino aan ku dhicdhicin nin wuxuu urursan buu ahaa nin maarkino afkiisa iyo adankiisa sida maxamed cabdullahi u sheegay laga ammaan helo ayuu runtii ahaa hadalka badan maayo marka aniga reerkay iyo caruurtaydana waan baray oo xaafadii aan ka deganaa magaalada nairobi dhowr jeer buu nagula qadeeyey isaga xataa xaafadiisa waan ku booqan jiray wuxuu ahaa ninaan saa isku dhex galnay oo aanu isla hadli jirnay allaha u naxariistay maalin hadda saa usii fogeyn ayaa waxaan la hadlay cabdirasaaq catoosho oo isaga laftiisuna ay isla shaqeyn jireen oo isla wada shaqeyn jireen oo nairobi joogay oo aan ka waraysto uu yidhi ninka aad buu u liitaa waxa uun aan ilaahay ma calfin aan ka fikiraya haddiiba mar dambe aan nairobi ku noqoto bal inaan aan soo booqdo ti ilaahay ayaase ka soo hormartay isagana allah u naxariisto cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda caashe cuud ayaa isagana kasii horeysay sidoo kale maxamed cabdilaahi madaxii hore laanta af soomaaliga b b c da iyo weliba yuusuf xasan oo ah mudane laga soo doorto xaafadda kamakuuja ee dalka kenya dhammaantood waxay ka sheekeynayeen taariikhdii allah u naxariistee saxafiga rugcadaaga ahaa ee axmed maxamed taajir oo xalay ku geeriyooday magaalada isyeelow ee dalka kenya marxuumka waxaan leenahay ilaahay ha uu naxariisto